arrintaas wey arrintaas arrintaas doorashada uu sheegay wasiirka arrimaha guduhu waxa weeyaan xilligii laba midaysnayn sunna wargabaca iyo galmudugta hore aysan midaysnayn qorshihii ahaa weeyaan midnimada galmudug ee taamka ah ee haatan magaala madaxa dhuusabareeb lagu joogo ee sharciga ah ee dastuuriga ah ee adduunku goobjoogga ka ahaa ee dawladda federaalka ah ee madaxweyne farmaajo madaxka ay goobjoogga ka ahayd ee hadda aan ku dhaqmino ee ixtiraamka ee dastuuriga ah weeye waxaa la rabaa in la docfaruuro oo dalka iyo deegaanka laga dhigo goobo ee qabaa'ille ku dagaalaan dawladdu hadda waxa weeyaan maamul goboleedyada kalena anagu la midnahay sida loo ixtiraamo in naloo ixtiraamaan xaq u leenahay waa kuu sheeg oo kugu celceliyey annagu dawlad midowday oo hal dawlad madaxweyne xaaf madaxweyne ka yahay jasaakides ra-iisul wasaare ka yahay safarnimada magaala madax u tahay midaysanna khilaafna uusan jirin oo dawladda mooye wax kale oo iskhilaafsan uu jirin weeye waxa ragga dawladda u hadlaya ee ka hadlayan waxa weeye abuurid qalalaase iyo deegaankaasoo la rabo in la kala qoqobo oo uu noqdo mid horumarkiisa iyo nidaamkiisa uu noqdo inuu burburo annagu waxaan doonaynaa inaanu doorasho qabano xilliga ay uga dhan tahay madaxweyne xaaf xilligiisa baarlamaanku uu doortay afarta sana